meesha waxaa ka dhacay agagaarka bustaajadooda suuqa xoolaha a waxaa dhacay nin maskiin oo meesha iska fadhiyo jibir la yidhaahdo nin ag fadhiyaay xabad madax oga dhufto wallahi dadka hadda waa kala cararaya waa qof walba hadda ciidana yimid nin walba meel u cararay ninka kolley magaciisa waxaa nan ku sheegay jeeri in la yidhaahdo wax kale hadda oo aan dhihi karno meel hebel oo kasoo jeeda ama meel hebel oo ushaqeeyaana ma dhihi karno ninka meesha soo imaan jira baarka ramadaan hortiisa oo ku sheekayn jiray si kadisa anagoo ag fadhinaa waxaa u maqalnay xabado dhacay laba xabadood oo dhacday ninka haddaan haddii la kala cararayna waxaan aragnay nin dhulka yaala wallahi ninka astaantiisa kolley waxaa le jeeriyaa la yidhaahdaa lugta daba lugta waxyar loo awjiidayaa caana wuxuu ku yahay koofi caaboy ah iyo ookiyaal madoow ah oo caan ku yahay ma garan nin bistoolad wato waayo oo ag fadhiyey isla markii laba xabadood ku dhuftay suuqoona hore u galay wax kale ma dhicin meeshii dadkaa kusoo xomeen ninkiyaa la fiiriyey waabe ninka inuu meesha fadhiisan jiray imaan jiray waa la sheegay magaciisa haddana wax jeeri kaba ka baxsanna ma hayno haddana markii ciidanaa yimid ciidanka markuu yimid dadkii xabaday odda uga qaadeen nin walbana meesha uu abaari karo iska abaaray aniga hadda maqaayada gudaha usoo galay iridana kama bixi karo ciidamaha aagga dhan ba haystaba